shaqallo isku jira ama kala duwan qaybtoodii labaad waxaad maqli doontaa laba eray ama laba dhawaaq dhegayso kana daba dhig mar kale ayaa lagu celin doonaa kadib waxaa lagu diinaa labada eray keebaad maqashay ma kii hore mise kii dambe hoos ka xariiq tin dhawaaq tin ama dhawaaq kow iyo labaatan laba iyo labaatan tareen ama maro eh, good maro dun saddex iyo labaatan en, sarqaamid khamre cabid ama xaaqid nadiifid meel xaaqay la nadiifinayo afar iyo labaatan degaan ama qafis ama saxaarad shan iyo labaatan inan ama wi- inan wiil ama soo daahid daahitaan To- lix iyo labaatan toddobo ama haro lix- toddoba iyo labaatan lug ama ducaysi siddeed iyo labaatan cagaar ama laan geed ka baxday sagaal iyo labaatan iskuul dugsi ama koob isku dhufasho badanka marka wax la cabayo soddon basal ama ciyaar soddon iyo kow roodhi ama furin ama ama aroosadii Sad- soddon iyo labo koofida qabowga laga gashto ama badan wax badan aad u badan soddon iyo saddex qaboojiye ama cambuur goono goono gaaban soddon iyo afar shaandho caanamiir ama baasha badda ku jirta oo l- badda ku jirta oo jilicsan soddon iyo shan casaan ama talo amaba tabar soddon iyo lix qorax ama qol soddon iyo toddobo halkan ama meeshan ama maqal soddon iyo siddeed qiimaha ama tuuridda wax la tuurayo soddon iyo sagaal idinka ama wax cusub afartanka weel godanoo wax lagu shubto ama qobka ama diirka muuskoo kale